إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka ugu waaweyn ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa madaafiic ku garaacay xarun ciidamada burundi ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe qarax xooggan oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan puntland ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan buuraha galgalah ee gobolka bari diyaarado ayaa ku soo degay xerooyin ciidamada itoobiya iyo kuwa jabuuti ku leeyihiin magaalooyinka halgan iyo buulaburd oo xalay ay weerareen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey howlgallo lagu soo qabtay lix ruux oo khamriga soo gelin jiray deegaan ka tirsan gobolka sanaag weeraro kalena shisheeyaha iyo ciidamada soomaalida ah ee wehliye ayaa xalay ka dhacay magaalooyin ku yaala gobolka shabeellaha hoose xukun xaddu sina ah ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka kulan lagu xalinaya khilaaf xagga dhaqanka iyo hoggaanka ah oo u dhexeeya jufo ka tirsan beesha saleebaan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug bulshada ku dhaqana deegaan ka tirsan dhulka n f d oo kenya xoogga ku haysato ayaa ka cabanaya biyola'aan ka jirta deegaankaasi إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday weeraro ka dhanaa shisheeyaha iyo la jirayaashooda ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhacay meelo kala duwan kuwaasi oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaan ku horumarno ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay xalay weeraro culus ku qaadeen fariisimo askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ah ay ku leeyihiin magaalooyinka buulaburt halgan janaale owdheegle iyo bariire oo ka wada tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha hoose hogunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalooyinkaasi iyo meelaha ka baxsan wararkii ugu dambeeyay saaka kusoo dhacay idaacadda alfurqan ayaa sheegaya in diyaarado ay kusoo degeen xerooyinka ciidamada itoobiya iyo kuwa jabuuti ee degmooyinka halgan iyo buulaburti halkaas oo ay ka qaadeen askarta shisheeyaha kaga waxyeeloobay dagaaladaasi dagaalka lagu qaaday halgan waxa uu ku soo beegmay xilli ciidamada halkaa joog ah ay yihiin kuwa iskhilaafsan horeyna halkaa ugu dagaalamay iyagoo u kala baxay laba dhinac markii ay saameyn ku yeelatay dagaalada u dhexeeya tigreega iyo dowladda dhexe ee ka socda waddanka itoobiya shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada yugandha ay ku leeyihiin deegaanka mashalaay oo dhacaduleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale dagaal habeen hore ka dhacay deegaanka lafooleh oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ayaa laga helayaa tafaasiil wararkii ugu dambeeyey ina soo gaaray ayaa sheegaya in dagaaladaasi lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda dhaawacyada askarta ayaa ah kuwa aad u liita oo lala tacaalayo dhinaca shabeellaha dhexe wararka inaga soo gaarayana waxa ay sheegayaan in xalay ciidanka shabaabul mujaahidiin madaafiic culus ay ku garaaceen saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin ceelbaraf oo dhacda gobolka shabeellaha dhexe waxaa la xaqiijiyey ilaa iyo afar madaafiic ah inay ku hoobatay gudaha xerada waxaana halkaasi ku gubtay teendhooyin sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo mas-uul ah wararku waxay intaa ku darayaan in madaafiicdaasi ay ka dhasheen khasaarooyin nafeed oo soo gaaray ciidamada burundi ee ku go'doonsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi oo marar badan lagu laayay haddaan eegnana gobolka bari ciidamada shabaabul mujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay qarax xoogan la eegteen gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo marayay inta u dhexaysa af urur iyo magaalada boosaaso ee gobolka bari gaariga ayaa bas beelay waxaana halkaa ku dhaawacmay afar askari iyadoo suurtagal ay tahay in khasaaruhu intaa ka badan yahay ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa goobta yimid waxaana ay daabuleen ciidamada halkaa kaga waxyeeloobay af urur iyo boosaaso inta udhexaysana waxaa ka howlgala ciidamo xoogan oo ka tirsan shabaabulmujaahidiin marar badan horey waxa ay u qaadeen weeraro ka dhana ciidamada puntland oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hanti uu soo gaaray puntland dhanka kale markii ugu horeysay waxaa tafaasiil laga helayaa howlgal ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka milxo oo ah deegaan hoostaga degmada laasqori ee gobolka sanaag ciidanka shabaabulmujaahidiin oo halkaa isku fidiya ayaa ku guulaystay in ay gacanta ku dhigaan lix nin kuwaas oo deegaanka soo gelin jiray maandooriyaha khamriga dadka deegaanka ayaa la sheegay in ay aad u soo dhoweeyeen howlgalkan iyagoo horey kaga cabanayay dhibaatooyin ay kala kulmeen khamriga raggaasi ay soo gelinayeen deegaanka kuwaasi oo ay ku fasahadinayeen bulshada ku nool deegaanka milxo oo hoostaga degmada laasqori ee gobolka sanaag lixda nin ayaa la sheegayaa in weli ay ku jiraan gacanta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maalmihii lasoo dhaafay deegaano hoostaga degmada laasqori ee gobolka sanaag waxa ay mujaahidiintu ka wadeen howlgallo ay ku baacsanayaan dadka ka ganacsada maandooriyaha khamriga xukun xadu zina ah ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim geedi fagaaro weyn oo ku yaala magaalada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa maalintii shalay ka dhacay xukun ka mida xuduudda allah oo lagu fulinayay wiil dhallinyaro ah oo fal kufsi ah u geystay gabar ka mida dadka deegaanka boqolaal ka mida bulshada ku nool magaalada jilib ayaa soo xaadiray fagaaraha loogu magac daray ashahiid biidnilaah abujabal dadka badankoodan ay u garan og yihiin kulanka shareecada maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa dacwad keensatay gabar lagu magacaabo khadiijo daahir buulle taasoo dacweynaysay wiil lagu magacaabo jimcaali xuseen cali waxaana ay sheegtay inuu u geystay fal kufsi ah ujeedo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dacwad keensatay khadiijo daahir buulle oo dacweynayso jimcaale xuseen cali kuna dacweynayso sidatan ninkan wuxuu ii geystay fal kufsi ah anigoo ka imid ceel aan biyo ka soo dhaansaday ninkan ayaa jidka ii galay kadibna wuu igu soo booday feer iyo xaraanti ayuu igu bilaabay kadibna indhaha ayuu xijaabka igaga xiray duurka ayuuna ii jiitay kadibna wuu i kufsaday waxaan rabaa sharciga islaamka in la ii mariyo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddaa calayhi jimcaale xuseen cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan kufsaday gabadhan shaydaan ayaana igu qaaday intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay jimcaale inuu guur soo maray iyo in kale wuxuu nagu jawaabay guur ma soo marin sidoo kale qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey jimcaale xuseen cali iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay sharciga islaamka waxay xukuntay sida tan kow maxkamaddu waxay ku xukuntay jimcaale xuseen cali in lagu dhufto boqol karbaash oo xaddu zina ah iyo musaafuriin sanad ah maadaama uusan soo marin wax guud ah labow maxkamaddu waxay kaloo ku xukuntay jimcaale xuseen cali in laga qaado saddex qaalmood oo lo ah oo saddex jiraal ah oo mahrulmathal ah waana laga qaaday saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday iqraar maraajicda loo cuskaday xukunka kow qowluhu tacaalaa الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة رواه مسلم maxkamadaha shareecada islaamka ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fuliye xukunno ku salaysan shareecada islaamka waxaana arrinkaasi aad ugu qanacsan guud ahaan bulshada soomaaliyeed kulan lagu xalinayay khilaaf xagga dhaqanka iyo hoggaanka ah oo u dhexeeya jufo ka tirsan beesha saleebaan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug warkan waxaa diyaariyey waryaheena maxamed cali munaasabadan oo ahayd mid si eersar ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xirayay kulan ballaaran oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka dhacday degmada dabagalo oo ka tirsan gobolka mudug kulankan ayaa waxaa lagu xaliyey khilaaf xagga dhaqanka iyo hoggaanka ah oo soo kala dhex galay jufada habaraawe oo ka tirsan beesha saleebaan kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay ku dhowaad lixdan ruux oo isugu jira ugaasi iyo waxgarad ka soo jeeda jufada habaraawe kuwaasoo isaga kala yimid wilaayaadka galgaduud iyo mudug waxaana goobta lagu xaliyey khilaaf muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyey jufada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug culimo iyo waxgaradka jufada ayaa kasoo qayb galay munaasabadda ugu horeyn waxaa gebagabada kulanka laga akhriyey qodobo dhowr ah oo kasoo baxay kulanka lambar kow jufada waxa ay ku heshiisay ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo waxaan ku heshiinay in nabadoonka guud ee jufada habaraawe uu sii ahaado nabadoon maxamed cabdi axmed lambar saddex waxaan isku afgarannay in aan isla bixinno diyooyinka si wadajir ah lambar afar waxaan isku afgarannay in aan wada bixinno wixii ka badan toban halaad lambar shan waxaan ku heshiinay in wixii ka yar toban halaad uu iska bixiyo deegaan walba ugaas maxamed cabdi axmed oo ah ugaaska guud ee jifada habaraawe ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda waxaa meeshaan aan ahay ugaaska reer habarlaawe waxaana ii dhiibeen shareecadda islaamka inaan ku hogaamiyo iyadana inaan ku dhaqo ilaahayna aan u kaalmays aan ballan qaaday waana ku dhaqi doonaa walaayada noo timid oo haddaan ilaahayba laga waaya meel kasta nooga timid oo ku soo baxday sheekadan yadana waa u mahad celinnay ilaahay weyna haddii annaga dhammaa u mahad celinnay waa noo dadaaleen waana xafideen ilaahay ha xafido ilaahay ha u kaalmeeyo waa noo dadaaleen qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka jifada oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay kulanka iyagoona wilaayada islaamiga ee mudug uga mahad celiyey kaalinta weyn ee ay ka qaadatay heshiiska ay gaareen waxaan u mahad celinaynaa walaayada mudug oo gobolkan joogta oo shirkan iyo khilaafaadkan labada beesha reer habaraawe soo dhex gashay oo juhdi ku bixiyey walaayada dhammaanteed waa u mahad celayna qodobadaas waxaan u aragnaa annagaa qornay waana ku qanacsannahay waxaanan ilaahay uga baryaynaa kuwii qaato ku dhaqma ilahay inuu naga dhigo waxaa warqadaas ku qoran oo habaraawe ku heshiiyey beeshu ku heshiiday maamulka walaayada islaamka aad iyo aadan uga mahad celinaynaa ilahay agtaas mahadab ka gaarto alxamdulilaah waxaan marka ugu baaqayaa dadka meesha iskugu yimid ee muslimiinta ah qabiilka oo soo gaaray heshiiskan aad iyo aad u quruxda badan ugu horraysa sharciga islaamka inaan shareecadda ku dhaqamno dadka naga maqan ee noo dhow gaarsiino kuwa naga fog ee noo meel fog jiro waxnalale aan gaarsiino aan ugu baaqno sharciga islaamka in la qaato ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoona u mahad celiyey waxgaradka beesha wuxuuna kula dardaarmay inay dhaqangeliyaan ballantii ay kulanka ku qaadeen waan u mahad celinaynaa qaraabada akhyaarta waxgaradka iyo culummada iyo odayada beesha reer habaraawe ee runtii qaybta ku lahaa walaalahood khilaafkii jiray sidii uun xal looga gaari lahaa runtii waan u mahad celinaynaa waxaana idin leennahay ilaahay aan kugu dembi dhaafo waxaan rabaa ninyahow waa ballannay waxaana ku ballannay kitaabka ilaahay in ma garanaysaa aan ku dhaqanno marka insha allahu tacaala sida aan ugu qowlnay galabta inaan ilaahay kitaabkiisa waa ku dhalannay aan dhaqan gelinno waxaan isu sheegnay wixii ilaahayna saaray inaan qaadanayno aan fulinno marka yay naga noqon waryay naga noqon dhowaan ayay ahayd markii wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ay sidaan oo kale u xallisay khilaaf soo kala dhex galay odayaasha beesha mudullad ee wilaayada shabeellaha hoose
bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan dhulka n f d ayaa ka cabanaya biila-aan ka jirta deegaankaasi waa kan cabdisamed cabdulaahi bulshada ku dhaqan deegaanka daarfuur ee ka tirsan dhulka n f d iyo way kenya xooga ku haysato ayaa ka cabanaya biyola-aan ka jirta deegaankaas dadka deegaanka ayaa sheegay inay qoysas badan iyo xoolahooda ku ooman yihiin tuulada kuwaasoo uu ka kharibmay matooor yar oo ceel biyo uga soo jiidi jiray in ka badan kun qoys ayaa nahay maamulka kenya halkaas ugu magacaabanna waayna dayaceen ayay yidhaahdeen waxgaradka deegaankaas oo sidoo kale sheegay inay ka cabsi qabaan in deegaanka ay ka dilaacaan cudurro maadaama dadka ay cabayaan nahraadiga biyo ku jira dooxo dhinac ka marta deegaanka oo wasakhaysan waxaan joogaa daadfuur magaalada aad ayay u ooman tahay sida magaalooyinka kale oo matoorada loo geynaya ayaan la mid nahay weli waan ka fara badnaa oo ka balowshayn badanahay tuulo yar oo laga yaaba labaatan qoos inay deganeen baa matooro loo qodihay annaga oo kun qoos intaa ka badanna dhowr kun oo qoos ka badanna waa biyaan la'nahay intaasoo sane marka waa yaabanahay arrinta iyada waxay ku dhacday waa oomannahay magaaladii ceelkii wuu ka hallaabay codsi horena waan geysannay hadduu ilaahay maya dhihin waxna soo gaarama isbuuc la ark maxaa toddobaadkan baan ila keenahay ilaa soona wajeer waan dhacnay waa oomannahay injiga ceelka weyna wuu naga hallaabay sidoo kale waxay sheegeen in kenya ay gacan bidixaysay sidoo kalena xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kenya halkaas ugu magacaaban ay deegaanka uun soo gaaraan keliya markii ay doorasho jirto si ay cod u helaan kadibna aan dib dambe loo arag dowladda iyo oo weliba dowladda countiga aad bay macnaha annaga noo gacan bidixaysay sidaas aad bay weliba gacanta bidixda noogu qabatay nama danayn hayso markay kuura rabaanna iyagoo ordayn oo kala dinayn bay na soo galaan kuuraha markay naga helaana dhabarkayna sii aadiyaan dib nooguma soo laabtaano hadda waxaan u filaynaa hadda siyaasaddii markay bilaabato inay noo imaan rabaan ayagoo kuura raadsinaya ama laakiin annaga nolosheenna marnaba ma raadiyaan
biyaha waan ku rafaadsanay oon baan nahaaya afar labaatan saac oonkaannaga waa meel walba xajiyey meel walbaan u ordahaynaa biyo wasaq ahoo dhulka ka imaadeen oo dhulka ku jiraan baan afar labaatan saac cabihaynaa caruurta kuwii bay shuban iyo qulqul iyo wax kale nooga qaadeen dowladda kenya ee xooga ku haysata dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa gacan bidixaysa dadka soomaalida ah ee ku nool goboladaas iyadoona canshuurta ay ka qaado goboladaas ku dhista tuulooyin ay degan yihiin kenyaati kristanna markaanna waa xubinta ganacsiga iyo maxamed cali تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa kumanaan ruux oo yemeniyiin ah ayaa isku soo baxyo ka dhigay magaalada tacis ee dalka yemen dadkan isku soo baxay ayaa waxay ku baaqeen in wax laga qabto hoosudhac ku yimid lacagta laga isticmaalo waddankaas oo diiwaan gelisay hoosudhac taariikhi ah marka loo eego lacagaha qalaad dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay fagaaraha loo yaqaano beerta xurriyadda ee magaalada tacis waxayna wateen boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ay ku dalbanayaan in la joojiyo burburka lacagta iyo halista ay ku leedahay nolosha dadka yemen waxay sidoo kale isbahaysiga carbeed ee ay riyaad hormuud ka tahay ku eedeeyeen inay mas-uul ka tahay oo sudhacan ku yimid lacagta yemen sababa la xidhiira sacuudiga oo xoog ku qabsaday gacan ku-haynta dekedaha dalka yemen xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta